bulsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbay barnaamijka kaan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan oo la xidhiidha arrimaha habeenka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada ku hareeraysan inta uu socdan toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa muhiimadda waxbarashada gabdhaha jaamacadda wax ka barta iyo halka ay hiigsanayaan waxaan igala qaybgeli doona qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta jaamacadaha magaalada jowhar ee u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
sonoqda wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah zaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sidaa tordhac barnaamijka oo ku maqasheen toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa muhiimadda waxbarashada gabdhaha jaamacadaha wax ka barta iyo halka ay hiigsanayaan gabdhaha waxay bartaan jaamacad waxayna matalaan mustaqbal ifaya oo ku jira hogaamiyeyaal xirfadlayaal iyo hal abuurayaal waxbarashada jaamacadda waa fursad gabdhaha ay ka heli karaan karti kalsooni iyo xirfado ay kaga qayb qaadan karaan horumarinta noloshooda qoyska iyo guud ahaan bulshada gabdhaha waxa ay bartaan jaamacad waxayna helaan aqoon iyo xirfado gaara oo ay kaga shaqaysan karaan meelo badan sida caafimaadka injineeriyadda macalinimada sharciga siyaasadda iyo ganacsiga marka ay gabdhuhu helaan shaqooyin xirfad sare leh waxa ay si toos ah u taageeraan dhaqaalaha qoyska iyo guud ahaan horumarka dalka tanina waxa ay gacan ka geysataa dhimista saboolnimada haddaba qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta jaamacadaha magaalada jowhar oo toddobaadkan marti ugu ah barnaamijka ayaan wax ka weydiiyey muhiimadda ay u leedahay waxbarashada iyo halka ay hiigsanayaan marka ay dhammeeyaan jaamacadaha ugu horeen kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isnaa adigoo ku bilaabay magacaagiiyo jaamacadda aad wax ka barato waan ku dhawahay waanu ku faraxsanahay inaad wareysi ila yeelato magaceyga waa sahra maxamuud xuseen jaamacadda aan wax ka barto waa jaamacadda joogte kuliyadda aan barta waa kuliyadda health science gaar ahaan kuliyadda nursing waa maxay muhiimadda ay ku leedahay kuliyaddan kuliyaddan muhiimad aada u weyn ayay igu leedahay maxaa yeelay qofka kalkaaliyaha ah ama qofka nursingka ah bukaanka aad ayuu maaragti ula soconayaa bulshadana daryeel aada u weyn ayuu ka helayaa shaqsi ahaantiisa sidoo kale maxaa yeelay qofka nursingka ah waa qofka ugu dhow dhaktoorka maxaa yeelay wuxuuna helaa khibrad aada u weyn sidee bay waxbarashadu muhiim ugu tahay gabdhaha soomaaliyeed ee maanta gabdhaha soomaaliyeed waxbarashada aad ayay muhiim ugu tahay maxaa yeelay gabdhaha wax bartay iyo gabdhaha aan wax baranan maanta isku hal ma aha gabdhaha inay wax bartaan waxay muhiim ugu tahay waxay helayaan fursado waxay helayaan khibrado kale inay sii raadiyaan oo kale maanta haddii qofka wax barto tahay gabar wax baratay xataa markay reer yeelatoo kale caruurtay dhasho waxbarashada way ku ogaanay way ku gubaaminay ilmahaas waxay ku dadaalay inay waxbarashada habsaanka gelin ee ilmaha wax u bartaan waxay soo saaray ilmo wax bartay maxay yihiin caqabadaha aad kala kulantay adigoo gabar ah in aad wax ka barato jaamacad caqabado aada u weyn ayaan la kulmay maxaa yeelay aniga hadda alxamdulilah maama ahay qofka markay maama tahay ee waxbarasho ku jirto een, caqabadaheeda way badan yihiin haddana alxamdulilah waa u taaganahay inaan jaamacadda ma aragti dhammaysto waan usii dhabar adeegaa waana ku faraxsanahay anigoo maama ah caruur ah inay ii socoto waxbarashadeygii heer jaamacadeed sidee bay waxbarashadu u bedeshay aragtidaada mustaqbalka waxbarashada aad ay u bedeshay aragtideyda mustaqbalka maxaa yeelay markaan soo ahaay dugsiga dhexe markaan noqday dugsi sare isku hal ma ahayn markaa haddana heer jaamacada sii noqday alxamdulilah jaamacadda laba sana hadda soo dhigtay aad waxweyn ayaa isku bedelay markaas foundationka soo ahaay semester one markaa soo noqday twose markaa soo noqday isku hal ma ahayn marba markaa ku dambeeya aragtideeda iyo waayo aragnimadeeda iyo khibradeyda waxaan sii dareemaha inay hay sii noqonayo ay kor usii kacayaan marba markaa u dambeyso aan wax sii fahmayo maxaad kula talinaysaa gabdhaha kale ee aan weli fursad u helin inay wax bartaan waxaan ku talin lahaa gabdhaha kale ee aan weli helin fursad waxbarasho waxaan ku talin lahaa inay raadiyaan inay hadda dib u raadiyaan fursadaha waxbarasho ay wax bartaan qofka hadduu maama yahay wax way baran kartaa waxbarasho ay raadiyaan ay wax bartaan maxaa yeelay waayo horaa loo yiri education is the light and ignorance is the dark qofka wax bartay maanta nolosha la taagan yahay waxay u muuqanaysaa inuu noloshiisa ay iftiin u tahay qofka aan wax barinin horaaba loo yiri qofka aan wax barinin mugdi inuu ku jiro ma u aragtaa waxbarashadu gabdhaha inay tahay xuquuq asaasi ah mise fursad gaar ah haa waxaan u arkaa gabadha waxbarashadeeda inay tahay xuquuq aas-aasi ah aad iyo aad een, qofka markuu waxbaranayo oo shaqsi shaqsi yahay shaqsi ahaantiisa een, dhibaato badan saameyn badan wax aan lasoo koobi karin ayaa ku imaanayo laakiin maxaa yeelay qofka markuu waxbarasho ku jiro uu maamo tahay iyo habeen tahay dhanka qoyska markuu taageero iyo wax ay garba joogaan waxaan aaminsanahay wax ka hor imaanaya inaysan jirin laakiin si ay qofkaasi garab u lahayn burbur badan iyo saameyn badan qasab buu ku imaana waa garteen markaan usoo wacna dhanka iyo faa'iidooyinka maxay yihiin faa'iidooyinka ugu waaweyn ee aad ka heshay waxbarashada heerka jaamacadda Een, waxaa ka mid ah markaan jaamacadda bilaabay faa'iidooyinka ugu waaweyn aan helay een, fursado shaqo kale iyo waayo aragnimo kale iyo ilbaxtinimo kale ayaan helay markaan jaamacadda bilaabay kadib fursadahaas aada u weyn ayaan bil- aan helay waxaa ka mid ah caqabadaha aada u waaweyn ee gabdhaha ka hor gudboon marka ay rabaan in ay wax bartaan Een, waayo gabadhii waxaa dhici karta inay gurigii ee, hooyo kale ay kasii dib marayso gu- ilmihii iyo wixii yaryaraa iyo gurigii iyo hooyo u tahay ay marka qaarkeed ay ka fagsi karin inay dib u baabaaqato kale gabdhaha taasaa ka hor imaan karto ayaan leeyahay aniga maxaa yeelay sida wiilka oo xur laaga dhigaayo oo farii laaga dhigaayo gabdhaha markasta ma u aha gabadha markay subaxdii kasoo kacdo inay gurigii ogaato canjeero dubto jikadii iyo wixii ilmihii kala toosiso intaasaa caqabada ku eeba haddana saas ay tahay maasha allah gabdhaha way way dhabar adeegaan waxaa dhici karta wiilashii af- oo fariiga ahaa inay gabdhaha qaar ay kaalaman ka galaan ay ka waxa badan yihiin ay ka dadaal badan yihiin ayaa dhici karta ma jiraa duruufo qoys dhaqaale ama dhaqan oo adkeeya in lasii wado waxbarashada aad iyo aad aad iyo aad duruufo qoys dhaqaale ama dhaqan ku adkeeyo iyo ay ugu adkeeyay in aan sii wato waxbarashadeeda wax hal iyo laba lasii oo la dhaha kara ma aha wax aad u weyn ayaan la kulmay markaan soo ahay dugsiga dhexe dugsiga sare ilaa heer jaamacad haddana alxamdulilah waxaan sii dareemayaa in culayska igu sii yaraanayo waa gartay in dhankii jaamacadda markaan usoo weecano jaamacadda aad wax ka barato ma leedahay barnaamijyo ama taageero gaar ah oo gabdhaha loogu talagalay haa si fiican sida jaamacadda joobkeeoo kale way leedahay dad oo lagu taageero waxbarashada ama aragti dadkan awoodin oo kale oo la garab istaago ama jaamacadda iyo wax iyo ay ka bixiyaan ay ka maareeyaan haa way jirtaa way leedahay jaamacadda maxay yihiin yoolkaada ama riyooyinkaaga aad tiigsanayso marka aad dhammayso jaamacadda waxay yihiin riyooyinkayga ama yoolkayga aan hiigsanaya marka aan ka baxo jaamacadda inaan bulshada aqoonteyga iyo aan u adeego inaan bulshada u adeego aqoonteyga ku biidhiyo caruurteyga ku tarbiyeeyo iyo waalidiinteyga ayaan diyaar u ah sidee ayaad u qorsheynaysaa in aad bulshada ugu adeegto marka aad dhammayso waxbarashada aad iyo aad ayaan qorsheynayaa in aan bulshadeyga ugu adeego waayo qofka marka oo wax barto oo haddana wax baranayo kuliyad caafimaad ma ahan inuu caafimaadkii bartay iyo aqoontii inuu guriga la fadhiistay inuu bulshadiisa u adeego inuu shaqo abuur samaysto inuu ma aragti oo saas ayuu qofka wax u baranaysaa ma jeceshahay in aad noqoto tusaale ama dhiirigelin mid u noqota hablaha soomaaliyeed haa aad iyo aad waa jeclahay inaan hablaha kale dhiirigelin iyo tusaale aan u noqdo hablaha soomaaliyeed maxaa yeelay qofka markuu meel hoose joogo kale ama markuu dhaqaaqeynin ama markuu wax baraneynin inaan ku dhiirigeliyo dhanka waxbarashada inuu qof ka dhaqaaqo aad waa jeclahay inaan sameeyo dhiirigeliyo inaan noqdo aada u jeclahay ma jiraan wax isbedel ah oo aad ku dareentay marka loo eego sidii hore loo arki jiray waxbarashada gabdhaha si fiican haa way jiraan wax isbedel ah oo aan dareemay marka loo eego sidii hore loogu arkay waxbarashada hablaha maxaa yeelay habri- hablihii hore aan wax barinin iyo hablaha hadda waxbarashada ku jiro marka laysku eego wax meel isla maraayo ma ahan ama qof wax bartay iyo qof aan wax baranin meel ma isla mari karaan maxaad kula talin lahayd waalidiinta aan weli u arag in waxbarashada gabdhaha muhiim tahay waxaan oo la talin lahaa waalidiinta aan weli u arag waxbarashada gabdhahooda inay muhiim u tahay waxaan waxaan oo la talin lahaa gabdhaha waxbarashada inay muhiim u tahay inay gabdhaha waxbaraan inay gabdhaha dugsi kusoo tarbiyeeyaan diinta baraan xijaabka baraan een, maadiga baraan gabdhaha inay xirfad u sameeyaan inay gabdhaha kasta ka bixi karaan inay gabdhaha karti yeelan karaan waalidiinta waxaan ugu baaqi lahaa ama ula talin lahaa inay gabdhaha shaba aqoon yahaniin inay kasoo saaraan aqoontu inay tahay furaha guusha aadan u mahadsantihiin waxaa idin leeyahay raadiyo isnaay aadan u mahadsantihiin ugu horeen kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isnaa adigoo ku bilaabay magacaaga iyo jaamacadda aad wax ka barato
ugu horeyn waa ku dhawahay barnaamijka amuuraha haweenka ee ka baxa warbaahinta isnaay magaceygu waa faadumo haaruun cabdulle jaamacaddan wax ka barto waa jaamacadda zamzam university faraceeda jowhar kuliyadda aan barto waa kuliyadda neersinka waa maxay muhiimadda ay ku leedahay kuliyaddan waxay muhiim ah ay igu leedahay kuliyaddan neersinka waa mid ka mid ah kuliyadaha muhiimka ah ee xirfadaha caafimaadka oo si weyn loogu baahan yahay sidee bay waxbarashadu muhiim ugu tahay gabdhaha soomaaliyeed ee maanta gabdhaha soomaaliyeed waxay muhiim ugu tahay waxbarashada waxbaratay waa bulsho waxbaratay gabar waxbaratayna waa qaran waxbartay gabdhaha soomaaliyeed aad iyo aad bay muhiim ugu tahay inay waxbartaan
sidee bay waxbarashadu u bedeshay aragtidaada mustaqbalka waxbarashada aragtideeda mustaqbalka waxay u bedeshay mid wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan iyo horseedaysa nolosheedana anficaysa waxaan u haystaa inaan haysto waddo wanaagsan waana sax waddadaas wanaagsanna iyo iftiinkaasna waxaa ii horseeday waxbarashada maxaad kula talinaysaa gabdhaha kale ee aan weli fursad u helin inay wax bartaan waxaan kula talin lahaa gabdhaha kale ee aan weli helin fursad ay wax ku bartaan waxaa jiro fursadooyin badan oo aad wax ku baran karto nolosha hadda maanta la taagan yahay waxaa jiro aalado badan aad wax ku baran karto si online ah adoo joogtid iyo adoo maqanba xilliga hadda lagu jiro waxbarasha adeeg ma jirto wax walba iisi waaye noloshii hore dadka naga horeeyey oo nag waaweyn si ay wax kusoo barteen iyo nolosha anaga hadda waxaan ku barnan isku hal ma-aan aaday u kala duwan tahay waxaan ugu talin lahaa inay waxbartaan waxbarashada xooga ay saaraan iyadaa anficayso gawar waxbarata waa kalan waxbarte gawar waxbarata waa bulsho waxbarate mar gabdhaha kale aan wiilib fursad waxbarasho helin waxaa jiro goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah waxaa jirto aalado badan oo wax laga barto waxaan u talin lahaa marka inay waxbarashada xoog saaraan wiil fursad way haystaan waxbarashana lagama lagama weynaado maxay yihiin yoolkaada ama riyooyinkaaga aad tiigsanayso marka aad dhammayso jaamacadda riyooyinka aan hiigsanayo marka aan dhammeeyo ama aan ka baxo jaamacadda waxay tahay in aan wax uu qabto una kuna anfaco wixii aan intaasoo sano soo baranayay dadkeyga ama bulshadeyda marka aan dhammaysto waxbarashada waxaan qorsheenayaa in aan bulshadeyda anfaco kuna anfaco wax alaala wixii aan u awoodo iyo waxaan soo bartay ma jeceshahay in aad noqoto tusaale ama dhiirigelin mid u noqota hablaha soomaaliyeed waan jeclahay inaan noqdo tusaale ama dhiirigelin u ah hablaha kale ee soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd waalidiinta aan weli u arag in waxbarashada gabdhaha muhiim tahay waxaan kula talin lahaa waalidiinta aan weli arag waxbarashada gabdhahooda inay muhiim tahay waxbarashada gabdhaha aad bay muhiim u tahay waayo hooyo waxbarata ilmahay korisay iyo hooyo aan wax baran ilmahay koris isku hal ma aha marka waxbarashada gabdhaha aad bay muhiim u tahay waalidiinta waxaan kula talin lahaa inay gabdhaha ay geeyaan goobaha waxbarashada kuna dhiirigeliyaan ay soo saaraan si ay u noqdaan gabdho waxbartay oo naftooda iyo tan bulshadoodaba anfaca ugaran kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka bax warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo jaamacadda aad wax ka barato waan ku dhowahay warbaahinta isna magacii waa saabriin maxamed cabdulaahi waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka ama neersinka jaamacadda joogkee farceeda johar waa gartay sabrin maxay muhiimku maxay muhiimadda ay ku leedahay inaad barato kuliyadda neersinka muhiimadda ay leedahay kuliyadda neersinka waa mid ka mid ah kuliyadaha ugu muhiimsan ee wax ka qabta caafimaadka bulshada waa kuliyadda diiradda saarta daryeelka bukaanka ka hortaga cudurada iyo taageerada caafimaadka guud ee dadka waa gartay sidee bay waxbarashadu muhiim ugu tahay gabdhaha soomaaliyeed adigoo waa gartay sidee bay muhiim ugu tahay waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed maashaalla waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed waxay muhiim ugu tahay waa furaha kubcaha nolosha gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed aniga oo tusaale u ah waxaan dareemayaa kalsooni iyo awood aan ku gaari karo himilooyinkeyga waxbarasho waxaa iga saaran jawahar iyo cabsi waxaana iftiimisay wado mustaqbal ifaayo ina aan kamardhalo doono waa gartay maxay yihiin caqabadaha aad kala kulantaan adigoo gabar ah in aad waxbarato waxaan kala kulmay caqabado la xiriira dhaqanka qoyska oo aan markii horeba u muuqan mid dhiirigeliya waxbarashada gabdhaha dhaqaale xumo ama saameyn bixinta qarashaadka waxbarashada eedo iyo hadal hooseyn oo bulshada yimaada sida gabdhaha wax uma baahna ama wax ma bartaan waxyaabahaas maxaa kula talin lahayd gabdhaha aan weli fursad u helin in ay waxbartaan gabdhaha waxaan kula talin lahaa inay waxbartaan islihiin yacni gabaraa tahay waaweyntaha ama waayarta wax ma beri karta qofka asoo hooye ama marwe ah asoo gurigiisa jooga si online wax u bara karaa wuxuu bara karaa qof wilba wuxuu kuliyadiisa xirfadoo bara karaa soo biri kamaal u shaqaysto ma ahan ha islihiin qalbi ha iska dilin dhaqaalma dhaqaale inkastoo dhaqaale ay tahay xitaa wax wilbo haddii pressurka aa saarto inaa wax barito wax wilbo ama guulahaada ama himilooyinkaada waa ka dhali kartaa isdhihi karaa gabdhaha soomaaliyeed iyagoo hooyooyin ah xataa guryahooda way ka bara karaan si online compuutera jirto technology waxaa laga rabaa xirfado sida cinaasaarka ay dadka bari karaan iyo maxay ahayd qurxinta make abyada iyo dugniishiradaha iyo waxyaabo kale macmacaanka cuntooyinka waxyaabahaas isu gudbi karaan waxyaabahaas isleeyaa way samey karaan waa gartay maxay yihiin faa-iidooyinka ugu waaweyn ee aad ka heshay waxbarashada heerka jaamacadeed yacni maxay ahayd faa-iidooyinka jaam oo waxbarashada jaamacadda la heli karo waxawaa waayo marka hore ma ahayn qof yacni saas uga ilbaxsan ama laakiin waxaa guri qof iska joogo waa dareemi kartiin qofka markuu guriga keli oo iska joogo oo dad familkiisa la joogo caadi waa laakiin qofka markuu dadka bulshada soo dhexgalo wuxuu noqonaa qof ilbax waxyaabo fara badan oo oginoo wax ka fahmaa dadkuu soo dhexgalaa waxyaabo fara badan adi dad isdhexgalka bulshadoo baranaa maxay publical speaker waxyaabo fara badan oo baranaa iska dhihi karaa waa gartay markii aan usoo weecano dhankii taageerada qoyska ma heshaa taageero kugu filan marka ay timaado bixinta dhaqaalaha jaamacadda Ha, maasha allah ma- marka ah, waa helaa waa gartay jaamacadda aad wax ka barato sabrin ma leedahay taageero gaar ah oo gabdhaha loogu talagalay in ay wax ku bartaan maasha allah jaamacadda aan wax ka barto taageer gaar iyo gabdhaha way leedahay waa jaamacad aada u wanaagsan aan dhihi karaa maasha allah Danya- danyarta xitaa way fiirisaa xataa kuma xirto qofka een, waxdiis iyo waxdiis laakiin waxay eh, fur- eh, wax siiyaan qofka aqoontiisa iyo heerko iyo hamiilidiisa meeshuu gaarsiisan yahay ay fiiriyaan waa gartay kan sabriin ahaan markii aan usoo weecano maxay yihiin riyooyinkaaga ama yoolka aad hiigsanayso marka aad ka baxda jaamacadda rajeynayaa riyooyinkii ama himilooyinkii hadduu ilaahay raali ka noqdo marka aan waxyaabaha dhan waxbarashada aan soo koobay waxa aan bartay in aan dadka bukaanada ama masaakiimanka aan ku caabi karo aan sh- aan noqdo waxa aan bartay in aan s- ka miri dhali karo xirfada aan bartay inaan meel kasoo bixi karo aan ahaado gabar ad adagoo wax barata aqoonteeda oo dadka bulshada soo tusi karto tusaale aan u noqon karo ee, hu- haweenka soomaaliyeed oo dhan waa gartay sideed ayaad u qorsheynaysaa in aad bulshada ugu adeegto marka aad dhammayso waxbarashada waxaan rabaa in aan bixiyo tababaro iyo la talin ka qayb qaato ololaalka wacyigelinta abuuraha xarumaha taageero oo haweenka ah loogu talagalay Een, ma jeceshahay in aad noqoto tusaale ama dhiirigelin ma jeceshahay in aad noqoto tusaale ama dhiirigelin u ah hablaha kale ee soomaaliyeed si kor loogu qaado xirfadaha ama waxbarashada gabdhaha haa si dhab ah waxaan rabaa in aan habluhu igu arkaan qof si dhab ah ugu adeega caqabadihii kana dhigta riyooyinkeeda dhab ah ma jiraa wax isbedela ah oo aad ku dareentay marka loo eego sidii hore loo arki jiray een, in ay gabdhaha wax bartaan
haa isbedelo wadajir ah dhalinyarada cusub iyo qoyska badnaankooda hadda waxa ay arkaan waxbarashada hablaha mid muhiim ah inkastoo e- oo meelaha qaar weli laga dareemo dhaqankii hore sabrin waxaa jira gabdho badan markaasi oo waalidiintooda ka hor istaagsan yihiin in ay wax bartaan maxaad kula talin lahayd waalidiinta aan weli u arag waxbarashada gabdhahooda in ay muhiim tahay yacni waalidiinta waxaa ugu baaqaya inay waxbarashada gabdhahooda ay ka horjoogsanin ee ayaga cadaadis ama pressure ee saarin ee u fasaxaan gabdhaha riyooyinkooda in ay ka dhabeeyaan ee dhiirgelin u noqdaan haddii wa- maanta waalidka ay gabdhahooda dhiirgelin u noqdaan waxaa dhihi karaa gabar kasta ma- waxaa riyooyinkooda way ka dhabeey kartaa meesha ay rabtana oo ilaahay raalli ugu noqdana way gaari kartaa sasaas leey waa gartay ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan ay ku siisay warbaahinta isnaay ma jiraa wax fariin ah oo wacyigelin aad halkan ugu gudbinayso gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan hirshabelle oo ku aadan wacyiga waxbarashada Ah, waxa- waxaa farxad ii ah in aan la wadaago waayo aragtinimada si aan u dhiirgeliyo hablaha kale ee soomaaliyeed waxaana rumaysanahay in gabar waxbaratay ay tahay tirada adag ee bulshada lagu dhiso waxaana gabdhahan ugu baaqaya in ay waxbartaan ee riyooyinkooda ay ka mardhaliyaan hadda waxaa jiro gabdho badan inay yacni ayagoo wax baranayaan ee hooyooyin ah haddana ay ka caajisayaan ha ka caajisanaa dhihi lahaa raggana waxaa leeyahay gabdhaha waxbarashada u fasaxa oo qof wilbariyadiisa ha lagu taageero ma ahan qofka dumarka in la cadaadiyo guud ahaan dhegaystayaal intaasiaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta isnaab intuu socday barnaamijka toddobaadkan waxaan diradda ku saaraynay muhiimadda waxbarashada jaamacadda gabdhaha iyo halka ay hiigsanayaan intuu socday barnaamijka anigoo wasaaradii la socodsiinaya dhankii farsamada oo injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa waxaa idinkaga tagayaa nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan